فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawo oo isniin ahna waxaad ku dhegaysan doontaan askari ka tirsanaa dowladda federaalk oo ku dhintay qarax ka dhacay duleedka buulobuurde iyo khasaaraha ka dhashay dagaal shalay ka dhacay duleedka magaaladaasi oo kordhay maxay tahay fadliga ku jira soonka yoomul cashuuraa oo talaadada ku beegan dhuuxa waxaad ku dhagaysan doontaan kelimad baraarujin ah oo ku saabsan soonka maalinta berito iyo maalinta xigta wilaayada jubbada hoose iyo maktabka caafimaadka ee xarakada shabaabulmujaahidiin oo deeq caafimaad gaarsiiyey dadka ku nool deegaana hoostaga dhoobley xagar iyo afmadow xildhibaanaad ka tirsan baarlamaanka federaalk oo ka hadashay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin fashilka dowladda federaalka ka haysta dagaalka ay kula jirto xarakatu shabaabulmujaahidiin sidoo kale caawa barnaamijkeena waxaan idinkugu soo gudbin doonaa nuxurka kitaab kale oo muhiim ah kana hadlaya waxaa laga dhaxlay burburkii soo wajahay muslimiinta oo xilli ahaan jiray kuwa hogaamiya dunidan xubinta caafimaadka iyo wararka caalamkana kama marna waa markaliya dhuuxa
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام aan ku bilowno barnaamijka maalinta birito ah waa maalinta sagaalaad ee bisha muxaram maalinta xigtana waa maalinta tobanaad ee loo yaqaano yowmul cashuuraa haddaba maxay tahay fadliga ku jira soonka yowmul cashuuraa kelimad baraarujin ah oo arrimahaasi ku saabsan ayaa idinku soo maqan waxaana noo soo jeedinaya sheekh maxamed garaar oo ka mid ah culimada diinta islaamka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن إلهي بانو مهديننا سبحانه وتعالى محضان لسوك وبكرين نعمديسا فرض بدن نوق لديستي ديني الدنيا با مدك موضوعة إن aan isku baraarujinayno naftayda iyo nafta walaalahaba inaan ku baraarujiyo si looga faa'iidaysto ilaahay subxaana wa tacaala munaasabooyin ayuu noo yeelay rasuulkuna uu noo bayaaniyay sala allahu caleyhi wasalam munaasabooyinka khayriga ah waxaa looga talagalay inaan ka faa'iidaysanno maxaa yeelay adduunka aan joogno waa daarul camal waa meel shaqo berrina aakhare markii la taga waa daarul jazaa camalkii maanta la sameeyaay waa kan beri liska abaalmariyo marka adduunyada qiimaha ay leedahay waxaa weeye wixii beri aakhare lagu badbaadi lahaa oo jannada aan dhammaanayn lagu tegi lahaa oo darajaadkeeda lagu kororsan lahaa in lagu dadaalo oo maanta laga shaqaysto weeye qiimahaas ay leedahay adduunyada adduunyada khayrkeeda allah ayaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala inuuna siiyo sharkeedana ilaahay baan ka magan galaynaa subxaana wa tacaala inuu naga badbaadiyo si guud soonka cibaadaadka ilaahay subxaana wa tacaala looga dhowaado kuwa ugu qiimo badan buu ka mid yahay xadiid waxaa jiray abu hureyre uu wariyey radia allahu canhu oo nabigeena sala allahu aleyh wasalam uu ka wariyey oo nabigeena sala allahu aleyh wasalam allah uu ka wariyey xadiidulqudsi ah xadiidkana ay soo saareen bukhaari iyo muslim labada imaamo uga haysato ugu sidato culimmada muxadisiinta ah ayaa soo saaray saxiixeenka xadiidkaasi marka wuxuu ahaa nabigeenu inuu yidhi sala allahu calayh wasalam qaala allahu tacaala kullu camal ibni aadam lahu ila asiyaam fa inahu lii wa ana ajzii bih wasiyaamu junna sidaas nabigeenu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam allah isagoo ka warinaya allah wuxuu yidhi camal kastoo qofka bini aadanka uu sameeyay camalkaas isagaa iska leh soonka markii laga reebo maxaa yeelay soonka aniga ayaa iska leh aniga ayaana si gaara u abaalmarinaya soonka alle subxaana wa tacaalaa acmaasha kaleed wuxuu ugu duway oo iskugu idaafeeyey isiguu isku siiyey abaalkiisana sida gaarka ugu qaatay tashriifan lahu isigoo soonka ku sharfaya abaalmarintiisana ka dhigaayo wax aan xisaabnayn oo allah subxaana wa tacaala uu keliya uu ogyahay maxaa yeelay soonku wuxuu ka mid yahay sabarka qiimaha badan oo alle subxaana wa tacaala uu yidhi innamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bikayri xisaabin camalka ibni aadam uu sameeyo ee inta doonaba allah ha u lalaabee alxasanatu bicashri amhaaliha qur-aanka iyo sunnadaba ay caddeeyeen laakiin soonkii baa laga soo istisnooday alle subxaana wa tacaala uu ka soo reebay soonka alle marka wuxuu ku sheegay mid abaalmarintiisa allah subxaana wa tacaala uun og yahay uu isku khasisay si gaar ah sidaas oo kale soonka waa gaashaan cadaabka ilaahay laga gaashaanto iyo ilaahay caradiisa ee lagu badbaado weeyaan sidaas oo kaleeta soonka jannada ayaa lagu galaa xadiidka abu umaama saxaabiga la yidhaha radia allahu canhu wuxuu yidhi rasuulka ayaan weydiiyey qultu yaa rasuula allah dullanii calaa camalin adkhulu bihi ljanna waxaad u tusiisaa camal aan janno ku galo markaasuu qaala rasuulku wuxuu yidhi buu yidhi sala allahu calayhi wasalam calayka bisawmi laa mithla lah ee soonka ku dhig oo soonka ku dadaal oo laasim soonka wax la mida ma jiraan sida maxay ahayd jannada looga gaaro oo jannada looga galo wax kula mide lama arkee soonka laasim buu nabigeena sala allahu calayh wasalam uu ku yidhi xadiidka derajadiisa culimmadu waxay ku sheegeen inuu xasan yahay imaamu nasaa-i ibnu xibbaan iyo xaakimi ayaa wariyey marka xadiidkaasina waa uu jiray midda kale soonka haddee mid waaba rugnul islaame ramadaankii weeye ee sooman badanna way jiraan oo munaasabaad kala duwan ku soo arooray soonka sunnada ee nawaafisha ahna haddee waa tiro badan yahay soomankaasi aadka u qiimo badan waxaa ka mid aho safka ugu horreey kaga jiraay sawm yowma cashuuraa maalinka cashuuraa bisha sika aan u naqaano oo sanadka ka bilaabanaya maantadan kun afar boqol afartan iyo lixda sanadka hijriga ah maanta aan bilaabayno bisha hadda aan ku jirno wey oo cawa aan filayo inay tahay habeenkii sagaalaad inay tahay bisha tan shahrullaahi lmuxaram mashe bisha zaka aan u naqaano tobankeeda yowma cashuraa baa loo yaqaanaa nabigeena sala allahu calay wasalam bilowgii markuu soo galayba madiina isigoo muhaajirah waxaa soomi jiray yuhuudda ayaa yowma cashuraa soomi jiray nabigeena sala allahu alay slam muslimiintu wuxuu ku amray inay soomaan yowma cashuraa isagana wuu soomay wuxuuna yidhi maalinkii nebiyullaahi muuse calayhi salaam la badbaadiyey weeye fircoonna la helaagay cadowgii ilaahay fircoon ahayna waa la helaagay nebiyullaahi muusena alle subxana wa taala wuu badbaadiyey annaga ayaa u mudan nebiyullaahi muuse calayhi salaam yahuudda iyo gaal walba annagaa ka mudan taasoo macnaheeda uu yahay dadka ahlu tawxiidka ah ilaahay owliyadiisa ah subxaanahu wa tacaala adduunka maalinkuu soo bilaabmay ilaa adduunku uu dhammaanay inama almu'minuuna ikhwa baa ka dhexayso waa walaalo mid iyaga ka mid a wixii guul u ahaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ku guuleeyey muslimiinta oo dhan mu'miniinta oo dhan guul bay u tahay awliyada ilaahay oo dhan ba guul bay ahlu tawxiidka oo dhan bay guul u tahay guushii nabi muuse calayhi salaam annaga guul bay noo tahay ilaa qiyaamu saaca saasay u soconaysaa waa guul ay mu'miniinta leeyihiin taas daraaddeeda nabigeena wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam annaga ayaa ka mudan guushaasi iyo badbaadintii nabi muuse la badbaadiyey shukrigeeda inaan u soonno annaga ayaa ugu mudane hala soomuu yidhi nebi sala allahu alay slam xilligan ramadan ramadaanka lamaba waajibiyninba soonkiisa sanadkii ka dambeeyay ramadaanka la waajibiyey sanadkii labaad oo hijrada ayaa ramadaanka la waajibiyey sanadkii koobaad weeyaba marka xilligaasi waaba nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ku waajibiyey bay leeyihin culimmada maadaama uu amray isagana uu soomay saxaabada ay soomi jireen carruurta hataa ay soomin jireen yowma cashuuraa marka ramadaanka markii la waajibiyeyna hoogaa waa la khafiifiyeyoo waajibnimadii waa laga qaaday ramadaan baa la wareegay laakiin sunna mu'akada aada u qiimo badan baa kusoo hartay yowma cashuraa in la soomo saa daraaddeeda marka dadka muslimiinta ee munaasabadda waa inay ka faa'iidaystaan oo khayrkeeda ay ka daldashaan oo khasnadda ay u baxsan doonaan ilaahay agtiisa ay ku xaraystaan camalkooda saalixiga ah can abi hurayrata radia allahu canhu xadiid saxaabiga jaliilka abu hureyra uu wariyey qaala rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam afdalu siyaami bacda ramadaan soonka ugu fadli badan ramadaan kadib shahrullaahi lmuxaram bisha alle subxaana wa tacaala isku idaafeeye muxaram layidhaah annaga aan u naqaano zaka maadaama sanadkii markuu soo dhammaaday muslimiinta ay zakada xilligaas dhiibaan annaga aan zaka ula baxnay ee shaharkaas shahrullaahi lmuxaram soonkiisa ayaa ugu fadli badan shahrulaahi lmuxaramna ilan waxaa ku jirta yowma cashuraa baa ku jirta soonkeedaa marka ugu fadli badan si guudba si gaar ahaana yowma cashuraa وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل بو نبي صلى الله عليه وسلم ويري صلاة وحا ugu fadl badan salaada faradka ee waajibka ee kadib salaatuleilka ugu fadl badan halka salaatuleilka salaadaha sunnada ay u joogto soonka sunnadeena waxaa u jooga bisha muxaram soonkeeda imaam muslim baana xadiidkasi wariyey raximahu llahu tacaala xadiid kaleta ayaa jira uu wariyey saxaabiga layidhaha abu qataada radia allahu canhu xadiidka waxaa ku sugan ana rasuula allahi sala allahu alay wasalam yacni rasuulka sala allahu alay wasalam ayaa su-ila can sawmi yowmi cashuura maalinka cashuuraa soonkeeda in la soomo ayaa rasuulka la weydiiyey sala allahu alayh walaalihi wasaxbi wasalam markaasuu wuxuu yidhi faqaala yukafiru sanata almaadiya imaam muslim baana xadiidkasii wariyey sanadkii lasoo dhaafay oo dhan baa dembigiisa lagu dhaafaa sanadkii hadda naga soo dhammaaday hadda bishii baan joognaay yowma cashuura haddaan soonno sanadkii haddana soo dhaafay dembigiisaaba lagu dhaafaaba dembiga markii la dhaafana xasanaadkiina waynoo soo xasilahayaan soonka uu lahaa marka sidaa daraaddeeda maalinkaa yowma cashuuraa soonkeeda waa sunno adag dadka muslimiinta waa inay soomaan khayrka ay leedahayna ay ka faa'iidaystaan iyo fadligaasi sidii nebigeenu u soomi jiray calayhi salaatu wasalaam asxaabtiina ay u soomi jireen sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyagoo ku dayanaya o raacaya nabigeena waxaa ka sugan sala allahu calayh wasalam inuu yidhi sanadkii u dambeeyey haddaan sii baaqi noqdo sanadkan soo socdo sagaalkan waan soomahayaa sagaalka yom yowma taasicina waan soomahayaa muxaram sagaalkeedan waan soomi marka caawa hadda ay sagaal tahay berri in la soomana waa sunno maalinka tobanaadkana lagu daro waa sida ugu fiican maxaa yeelay maqaasida diinteena waxaa ka mid ah ee qaaliga waxyaabaha gaalada ay samaynayaan oo khaaska u ah in la khilaafo marka yacni min maqaasidi shariicati alcudma waxaa ka mid ah mukhaalafatu alkufaari fii ma huwa min khasaa'isihim gaalada in lagu khilaafo waxyaabaha iyaga u khaas ah hadda yowma cashuraa iyaga khaas umaaha soonkeeda annagaaba iskale sida nabigeena uu yidhi sala allahu alay slm annagaaba ka mudan soonkeeda laakiin haddii sagaalaadka lagu daro sida nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu tamaniyey uu jeclaystay sagaalaadka haddii lagu daro waa sidiiba kasii wanaagsani iyagii aad baa loo khilaafaya laba beri oo isla socoto sagaalaad iyo tobanaad ah inaan soonnay bay tegaysaa sidaa in la yeelana aad bay u fiican tahay dadka muslimiinta ay ka faa'iidaystaan midda kale hal qodob baan baraarujinhayaa oo meesha ku jiro nimankan shiicada layidhaahda sida isnaa cashariyada oo kaleeto iyo nimankan khariibano hadda eeraan iyo ciraaq iyo dhulkanba ku nool waxyaabaha ay sameeyaan oo maalinka cashuura intay isku isku soo baxa intay sameeyaan yo waxay sameeyaan xabadka inay iska garaacaan iyo coloosha iyo wejiga ay iska garaacaan ay iska dhiijiyaan oo iswaalaan oo boodboodaan bay sameeyaan waxaasay cibaado ka dhigtaan yowma cashuraa waxaasina waa bidca diinta islaamka aan shaqo ku lahayn waxaasoo kaleetana waa in la iska ilaaliyaa sunnada nabigeena calayhi salaatu wasalaam sidii ay tahay waa in loo raaco laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha walyowma alaakhira wadakara allaha kathiira marka sidaasaan isku ognahay naftaydii iyo nafta walaalaha waxaan u dardaaramahayaa khayrkaa in laga faa'iidaysto wajasaakum allahu khayra wabilaahi towfiiq
إلهي بعيد العمى لدين عظيم
iminkana kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeya arrimaha caalamka waxaa isku soo duway oo soo jeedinaya waryaheena cabdiraxmaan badar aad baad u mahadsan tahay maxamed daahir xogo dheeraada ayaa laga helayaa dagaallo culus oo maalintii shalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka ku dhex maray duleedka magaalada buulabardi ee gobolka hiiraan khasaaraha dhimasho ee askarta dowladda federaalka lagu gaarsiiyey dagaalkaasi ayaa gaaray koo iyo toban askari halka dhaawacun uu maraya afar iyo toban kale oo ay soo gaadheen dhaawacyo kala duwan dhanka kale hal askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay laba kalena waa lagu dhaawacay qarax ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen duleedka magaalada buulabardi ee gobolka hiiraan dhinaca kale qarax ciidamada mujaahidiinta maanta ka fuliyeen deegaanka wanil ee duleedka degmada celleer ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa lala eegtay gaari cabdibilaah oo ay la socdeen saraakiil ka tirsan dowladda federaalka iyo cali xasan dayxa iyo waa taliyaha maleeshaadka macwiisleyda dhanka kale qarax mujaahidiinta ay ku gubeen gaari nooca hartoobka ah oo ay la socdeen askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa maanta waxa uu ka dhacay duleedka magaalada kismaayo waxaa qaraxaasi ku dhaawacmay lix askari oo ay afar ka mid a dhaawacyo garab ah yihiin james waa noo sheegay inuu shiriyey madaxda maamul goboleedyada ee dalka ka dhisan ninkan sida dadban u maamula dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada dalka ayaa sheegay inuu soo gabagabeeyey socdaal uu dhowr magaalo ku tagay james wan waa ergeyga qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya islamarkaana xaakimka dhabta ee dowladda federaalk ayaa booqday magaalooyinka hargeysa garowe kismaayo iyo baydhabo halkaasoo uu kulmo kula soo qaatay ciidamada shisheeye iyo madaxda maamul goboleedyada isagoo ka hadlaya magaalada garowe halkaasoo shil jireed ku wada qabteen saciid deni ayuu sheegay inuu socdaalkiisa uu ahaa mid ugu gurgalayay arrimaha soomaaliya wuxuu u hadlayay sida inuu madaxweyne ka yahay soomaaliya oo kale arrinkaas oo muujinaya in dalkan uu ku jiro gumaysi shisheeye james wan oo soo hadal qaaday khilaafka ka dhexeeya villa soomaaliya iyo garowe ayaa sheegay in ismarin waagaasi uu halis ku yahay waxuu ugu yeedhay nidaamka federaalka diblomaasigan amerikaanka ah ayaa markii uu tagay magaalada baydhabo wuxuu kulun la qaatay taliyaha ciidamada xabashida ethoobiya ee gobolada ba iyo bakool tobanaan ruux oo reer khaza ah oo ku shahiiday duqeymo ka dhacay marinka war cusub oo ay wasaaradda caafimaadka ee maamulka khidaaca khaza soo saartay waxay ku sheegtay in ciidamada yuhuudda ay ku kaceen in ka badan afar dhacdo xasuuqu xushliimo ah afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay waxaana ku shahiiday dad gaaraya boqol afartan iyo kow ruux halka ay ku dhaawacmeen afar boqol oo kale waxaana inta badan xasuuqyadani martigelinayay manaadiqda iyo deegaanada ay ku badan yihiin dadka barakacyaasha ah tirada guud ee shuhaadada muslimiinta khaza tan iyo toddobadii oktoobar ee lasoo dhaafay waxay maraysaa in ka badan soddon iyo sideed kun shan boqol siddeetan iyo afar ruux halka ay dhaawacudana marayaan ku dhowaa siddeetan iyo sideed kun sideed boqol siddeetan iyo kow ruux oo kale waxaana mar walba suuragal ah inay kororto tirada dhimashadiiyo dhaawaca maadaama ay weli socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada ciidamada yuhuuddana si indhallaanna u duqeynayaan dadka barakacyaasha ah duqeyn xoogan oo xagga cirka ayay ciidamada yuhuuddu ka geysteen madraso ku taale xerada nuseeraad waxayna ku dileen saddex iyo toban ruux oo shacab ah iyagoo ku dhaawacay in ka badan toddobaatan ruux oo kale una badan dumar iyo carruur aan waxba galabsan dadka madarasadani ku sugnaa ayaana la sheegay inay yahaayeen dad barakacyalla oo kasoo cararay duqeymaha ciidamada yuhuudda kooxda muqaamada oo si adag u beenisay war ka soo baxay maamulka sahaynada kooxaha muqaamada ayaa war-saxaafadeed rasmi ah ku beeniyey xasuuq ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen koonfurta khaza kaasoo ay sheegeen inay ku beegsadeen hogaamiyeyaal sare oo ka tirsan muqaamada oo uu ka mid yahay maxamed dadaayif oo ah hogaamiyaha guutada cisudiin alqasaam arrintan ayaa timid kadib markii uu maamulka yuhuuddu baahiyey inay bartilmaameedsadeen hogaamiyeyaal sare oo ka tirsan qasaam iyadoo war-saxaafadeedka muqaamadana lagu sheegay in sheegashada beenta ah lagu qarinayo xasuuq ay geysteen ciidamada yuhuudda oo ka dhacay meel ay horey ugu sheegeen ciidamada yuhuudda goob nabadeed oo ay dadka u barakaceen duqeymaha yuhuudda ay ka geysteen inta u dhexeysa almawaasi iyo khanyunis waxaa lagu dilay toddobaatan iyo kow ruux oo ay ku jiraan caruur yaryar iyadoo lagu dhaawacay laba boqol siddeetan iyo sagaal ruux oo kale wakaalada wararka ee royters oo soo xiganaysa sargaal sare oo ka tirsan muqaawamadana waxay sheegtay inaysan jirin wax weerar ah oo lala beegsaday goob ay ku sugnaayeen hogaamiyeyaasha sare ee kooxda muqaawamada iyadoo warbixinta ay sheegtay in dhammaan dadka weerarka lagu dilay ay ahaayeen dad rayd ah oo ay ku jiraan caruur iyo haweyn haweeney iyo gabadh ay dhashay oo ku dhintay dab ka kacay nairobi magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya waxay wararka ka imaanaya tilmaamayaan in haweeney iyo gabar ay dhashay ay ku dhinteen dab ka kacay dhismo ku yaala magaalada dabkan ayaa si gaara uga kacay qol ay deganaayeen haweeney iyo gabadheeda oo saddex sano jir ah waxaana la muujinayaa suuragalnimada in iyadu dabka isqaabadsiisay dhacdadan ayaa ka dhacday xaafadda kasraaniya ee ismaamulka nairobi waxaana dabka uu si daran u saameeyey labada ruux haweeneyda dabka qabsaday ee geeryooti ayaa lagu magacaabaa anna wanjala waana soddon jir hooyo u ahayd gabar saddex sano jir ah bishii labaad ee sanadkan labada kun afar iyo labaatanka ayay ahayd markii dab ka kacay magaalada nairobi ee caasimadda kenya ay ku dhinteen saddex ruux halka ay ku dhaawacmeen boqolaal kale waxaana jira guryo iyo gawaari ku basbeelay dabka falanqeeyo xagga milatariga oo sheegay in ciidamada maamulka yuhuudda ay u dhaqmayaan sida wuxuushta oo kale faaiz adduweyni oo ah khabiir dhanka caskariga ayaa sheegay in ciidamada yuhuudda ay yihiin kuwa ugu akhlaaqda daran adduunka halka kooxda muqaawamada ay dagaalka ay kula jiraan yuhuudda ku maareynayaan caqli iyo garaad sare waxaana uu tilmaamay in kooxaha muqaawamada ee ka dagaalamaya waqooyiga iyo koonfurta marinka khaza ay si wax ku olla iskaga caabinayaan ciidamada gumaysaha yuhuudda waxaana uu intaa ku daray adduweyri in ciidamada yuhuudda ay ku kacayaan falal wuxuushlimo badan fays adduweyni waxa uu ku celceliyey in ciidamada gumeystaha ay ka baxeen jabaaliya kadibna ay ka baxeen shajaaciya sidoo kale ay subaxnimadii jimcaha ay ka baxeen talal hawa sababo la xidhiidha baaxadda khasaaraha kasoo gaaray dagaalka ay kula jiraan kooxda muqaawamada gudoomiyaha khartuum oo sheegay inay tarxiilayaan ajaanibta caloosha dushaqaystayaasha ah gudoomiyaha wilaayada khartuum ee dalka suudaan axmed cismaan xamse ayaa ka dhawaajiyey in ajaaniibta ku sugan khartuum ay tarxiili doonaan maadaama ay taageerayaan fallaagada kasoo horjeeda dowladda ee lagu magacaabo r s f axmed waxa uu sheegay in kumanaan ka mid ah dadka ajaanibta ee sharci darada ku jooga wilaayada khartuum ay la safteen r s f islamarkaana ay caqabad ku noqdeen amniga qaranka sida uu hadalka u dhigay danka kale waxuu xusay in wilaayada khartuum dagaalka ka hor ay ahayd mid ka mid ah caasimadaha ugu dadka badan taasoo uu sheegay in dagaalka ka hor ay deganayeen ilaa iyo shan iyo toban milyan waxa uu sheegay in boqolkiiba lixdan dadkii deganaa khartuum ay iskaga qaxeen magaalada sababo la xidhiidha xasradda dagaalka ee ka oogan dagaalka ka soconaya suudaan tan iyo bishii abriil ee labada kun labayo labaatankii ayaa keenay in dhinacyo kala duwan dana siyaasadeed ka raadiyaan iska horimaadyada jenaraal cabdifataax al burhaan ayaana dowladaha imaaraadka carabta iyo jaad ku eedeeyey inay si toosa u taageerayaan fallaagada r s f intaas ayaan caawa dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa wararka caalamka oo aad ku dhegeysateen qodobo kala duwan
إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waatay dhegaystayaal qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa haatanna waxaa idinku soo maqan xubinta caafimaadka alaaba waxaa soo jeediya doctor qorax abdulqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed
أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor inta badan carruurta way isku kaadiyaan arrinkaas maxaad ka leedahay caafimaad ahaan maxaase xal u ah isku kaadinta carruurta bismillaah eh, waa mahadsan tahay waxaa loo yaqaano inresis ama bed wetting waa wax eh, soomaalida u yaqaana ilmaha habeenka guusha qooya ama kaadidoo kaleeto marka waxayna ku imaadaa inuu ka dhumo cunuga kontaroolkii kaadi haysta ama asoon ogeyn kaadida ay soo gudubto waxayna dhici kartaa habeenkina way dhici kartaa maalinkana way dhici kartaa marka ayadaa noocyo u kala baxda mid waxaa la dhahaa primary midna waa secondary primary waxaa laga wadaa cunugan macnaha weligiiba kama tegin siduu iskuu kaadin jiray weli u wadayaa secondaryna waxaa laga wadaa mudduu helay jaanis ah inuu joojiyey kadib uu dib u bilaabay ilaa lix bilood oo kaleeto uu mar joojiyey ka nastay kadib uu dib u bilaabay marka een, sida een, daraasaadka ay qorayaan waxaa kamid oo kaleeto waxaa la arkayaa ilmaha markay weynaadaanba inay dhaafi doonaan tusaale ahaan maalinkii oo kale markaan ka hadalno ilmaha labada sano markay jiraan oo kale boqolkiiba labaatan iyo shan waxaa arkaysaa inay boqolkiiba labaatan iyo shan ilmaha macnaha maalinkii kaadiyo waa boqol labaatan iyo shan waxaa arkaysaa markii laba sano iyo bargaar laba sano markay jiraan cunuga laba sano oo kale markay jiraan boqolkiiba labaatan iyo shan yaa ceshan karta kaadida waxaad dareemaysaa marka labiyo laba sano iyo bar markuu gaaro inta kaadida ceshan karta maalinkii waa siddeetan iyo shan saddex sano markuu gaaro sagaashan iyo sideed boqolkiiba waxaad dareemaysaa marka mar walba da-da ay weynaato inay korayso ee dareemihiisii kaadida uu ku ceshanayay haddii habeenka aan fiirinoo kaleeto laba sano markuu jiro ilmaha kaadida ceshan karo waa boqolkiiba toban laba sano iyo bar markuu jiro habeenkii markaan ka hadlayno boqolkiiba afartan iyo sideed cunug baa kaadida ceshan karto saddex sano markuu gaaro boqolkiiba toddobaatan iyo sideed yaa cashin karto iyo in ka badanba lafteed marka waxaad dareemaysaa meesha cudur ma aha waa physiologically oo waa normal aa laga wadaa ilaa cunug markuu sii weynaada wuu sii waxaa arkaysa inta kaadida cashinaysaa badan marka da-da lagu darabo marka eh, waxyaalaha sababa kooska waa- midka u horreya waxaa la yihahdaa yani lama yaqaano oo kaleeto markii la baaray idiopathic waaye Eh, ka labaad waxaa waaye disorder of sleep ama hurdada ka halowda cunuga oo qaabkii la rabay hurdada cunuga aan loo seexin tusaale ahaan maqribkii oo kale cunuga haddii la seexiyo oo kaleeto afar saac baa soo kacaa haddii afar saac soo kacana biyo cabaa waqtiga u haray marka lix saacood anaka isku kaadina marka marka qaabka aan nidaamsanen waaye waxaa kaloo keeni karta cystitis ama inflammation of the bladder kaadihaysta hadduu caabka ku dhaco kale waxaa kaloo keeni karto eh, caloolfadhi ama constipation waxaa kaloo keeni karto diabetic insipidus wax loo yaqaano oo isku ekaysiiso yacni macaanka meesha iska shabahaan waxaa ka mid ah xagga oonka kaadi badnaanta eh, afka oo qalalo yacni iyo kaayida badan oo iska shabahan idin Eh, waxyaala lagu hortegi karo waxaa ka mid ah cunuga in horta aan la cambaarayn ama aan la ceebayn cunuga Een, waxaa kaloo kamid ah cunuga in la dhiirigeliyo oo hadduu xataa habeenkii oo kaleeto uu dhaho xalama kaadin oo kale in la hormariyo la dhaho "Waa fiican tahay shaqo fiican aa qabsatay maasha allah lacag la siiyo laga farxiyo Ee, waxaa kaloo kamid ah training in loo sameeyo trainingka habeenkii maalinkiiba oo maxaa kamid ah een, cunuga in la baro inuu laba sac kadib subaxdii oo kale markuu soo tooso inuu kaa musqul aado laba sac kadib dana uu aado Ee, waxaa kaloo kamid oo kaleeto cunuga habeenkii intuu sariirta seexan oo kale in la kaadsiiyo macalimiinta dugsiyaasha oo kaleeto iyo iskuullada waxaa rabaa cunuga inay baraan ee, masquul-aadka laba sac kasta inay masquul u diraan marka fa- faa'iida laga faa'iida waxaa kamid ah cunugii oo kaadheysti tababaranayso marna cashan ka hor marna sii deynaya macnaha waa training ama waa tababar waxaa kaloo meesha ku jiro kaadida infectionka meesha ka yaraanaya cystitis oo kale marka dhalanayo waxyaalaha kale waxaa kamid oo kaleeto ee, cunuga maintain in la sameeyo good rehydration macnaha cunuga cabitaanada uu cabayo in la maamulo maxaa laga wadaa cunuga haddii laga warqabin oo biyihiisa marba inta u baahan yahay aan la siinin waxaa dhici doonta inuu hal mar naga habeenkii oo kale hal litir oo kale iska cabo ama nus litir u cabo maantoo dhanna wuu aamusnaa macnaha oon baa hayay marka waxaa la rabaa cunug in laga warqabo oo biyaha la xasuusiyo markiiba galaas la siiyo markiiba wax yar la siiyo si jirkiisana ooga sii baxaan kayd badan uusan u helin marka intaasi waxay ku filan tahay ilaa saddex bilood haddii lagu wado waa ku filan tahay intaas haddii la sameeyo arrintana wax ka qabsoomi waayaan ama lagu guuldaraysto qofka waxaa la rabaa inuu isbitaalka markaas aado waa mahadsantihiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
hagaagka markanna ah waxaa idinku soo maqan nuxurka kitaab kale oo muhiim ah kana hadlaya waxaa laga dhaxlay burbur ka soo wajahay muslimiinta oo xilli ahaan jira kuwa hogaamiya dunidan waxaa ka waramaysa kitaabka ardayad lagu magacaabo qowla cusmaan waxaana ay ka mid tahay ardaydii ka qayb gashay tartanka akhrinta dhiganayaasha ee ay qabatay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan مجد مجد وعتلى عشرين عمر عشرين عمر عشرين عمر مرت الأيام عاما بعد عام وتقلد مجدها جيد السماء وتخلد ظلها في الأرض عمرا يعكس الآثار من أسمى ضياء مرت الأيام عاما بعد عام وتقلد مجدها جيد السماء
الحمد لله الذي جعل الإسلام مل الخليقة في دينها ودنياها وأرشد فيه النفوس إلى هداها وحذرها من ردها وأشهد أنه الرب العظيم الذي لم يزل ربا وإلها وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعظم الخلق عند الله فضلا وقدرا وجاها اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما وبركة لا تنقضي ولا تتناهى أما بعد anigu waa magaciigu yahay khawle cusmaan kana mid ah ardayda dhigata jaamacadda alqima gaar ahaan faraceeda degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe waxaan ahay arday dhigata kuliyatu shareeca gaar ahaan qismulkitaabi wasunna waxaan doonayaa halkan inaan idinkaga soo jeediyo kitaabka la yidhaahdo maadaa khasira alcaalam biinxidaadi almuslimiin kitaabkani waa kitaab muhiimad aada u weyn leh muslimiinta caalamka ku noolna aysan ku baraarugsaneen sidaa darteed ayaan u doortay kitaabkan inaan ummadda muslimiinta halkan uga soo jeediyo kaas oon dhowr waqafaad ku samayn doono sida ahmiyada kitaabka uu leeyahay tarjumada mu-alafka iyo asbaabaha uu ku alifay asbaabaha ku dhaliyay sheekha inuu alifo kitaabkan waxaan sii gudagali doonaa qeybaha kitaabka uu sheekhu u qeybiyey annagoo dul istaag ku samayn doona mawaadiicda ugu muhiimsan ahmiyada uu leeyahay kitaabkan iyo qiimihiisa ma ahan mid lagu soo koobi karo daqiiqadooyin iyo wax la mid ah laakiin waxaan isku dayi doonaa inaan wax idinkaga sheego kitaabkan wuxuu ka mid yahay mu-alafaadka laga alifay xadaara alislaamiya ama ilbaxnimada islaamka waana kitaabka ugu fiican ee laga daraasiin karo ilbaxnimada islaamka kitaabkani waa kitaab namuudaj litaariikh ah wuxuu ka bilaabanayaa maadaa khasira alcaalam biinxidaadi almuslimiin wuxuuna kusoo gabagaboobayaa maadaa rabixa alcaalam bitaqadumi almuslimiin kitaabkani waa kitaab cajiib ah kamana daalayo qofkii inuu mutaalacaysanaya had iyo jeer maxaa yeelay kitaabku wuxuu ka sheekaynayaa isla wadciga maanta uu ku sugan yahay caalamka intuu qofka daraasaynaya kitaabkan wuxuu awoodi karayaa inuu sifeeyo taariikhda ay leedahay dowladda islaamka iyo sidoo kale taariikhda dowladaha reer galbeedka kitaabkani waxaa iska leh almufakir alislaami abulxasan cali bni cabdilxayi bnu fakhrudiin alxasan annadawi wuxuu ka mid yahay dadka ku abtirsada tirada xasan bni cali bni abi aalib wuxuu ku dhashay sheekhu hindiya shahrullaahi almuxaram kun saddex boqol soddon iyo labadii hijiriyada wuxuu ku barbaaray isla waddanka hindiya halkaas ayuuna wax ku bartay sheekhu wuxuu bartay culuum fara badan waxaa ka mid ah qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa xadiiska iyo culuumtiisa wuxuu bartay sheekha alfiqu lislaami wuxuu in badan daraaseeyey kutubta taariikhda islaamka iyo culuum alcarabiya sheekhani wuxuu ahaa sheekh fiiro dheer leh kaasoo had iyo jeer ku fakiro humuunta haysata ummaddiisa waxaa ugu badan ee sheekhu uu rajeynayay inuu arko dowla islaamiya oo caalamka oo dhan ka talisa oo ku dhisan calaa minhaaji nubuwa iyo inuu arko cadowgii islaamka oo gacmaha muslimiinta lagu cadaabayo ilaahayna uu ka argoosanaya cadowgiisa waxaa ka mid ah sheekha wuxuu leeyahay muwallafaad fara badan waxaa ugu muhiimsan kitaabkan maanta aan ka sheekaynayno maadaa khasira alcaalam biinxidaadi almuslimiin waxaa kaloo ka mid ah alsiraac bayna alfikrati alislaamiya waalfikrati algarbiya fi alaqdaar alislaamiya kutubtiisa waxaa ka mid ah ilaa islaamin min jadiidin iyo riddatun walaa abaabakara laha sheekha wuxuu ku geeriyooday isla waddanka hindiya maalin jimcaha labaatan iyo saddexdii ramadaan kun afar boqol iyo labaatankii hijiriyada sheekhu wuxuu alifay kitaabkan kun saddex boqol lixdan iyo afartii sababka ku dhaliyey inuu kitaabkan alifo waxaa ugu weyn sheekhu wuxuu arkay reer galbeedkii oo la wareegay caalamkao dhan muslimiintii oo awooddoodii burburtay iyo dadkii mufakiriinta sheeganayay oo agtarkoodii noqday kuwo ku qancay ilbax kusheega reer galbeedka lana waayey caalim ku dhiiraday inuu ka hadlo mowduucan ayuu sheekheena go'aansaday inuu kitaabkan qoro una bixiyo magacan isagoo ku baraarujinaya ummadda islaamka ummadahana baraya farqiga u dhexeeya xadaara alislaamiya iyo xadaara algarbiya sheekha wuxuu isku xirayaa ama kitaabka sida magaciisa laga dheehan karo masiirka caalamka ayuu ku xirayaa masiirulmuslimiin oo markastay muslimiinta hagaagaan horumarna gaaraan noqdaanna ummad keliya oo leh hal qaa'id ayuu caalamka hagaagi karayaa markastoy muslimiinta daciifaan noqdaana koox kooxa markaasi waa markuu caalamka wajahayo dhibaatooyin iyo dib u dhac kitaabkani siduu oga hadlay xadaarada islaamiga ma jiro kitaab kale oo sidaan oo kale oga hadlay waana miise uu dheeryahay kitaabkan kutubta kale ee taariikhda ka hadasha mu-alifku wuxuu kitaabkan ku alifay duruufo aada u adag waxaa ugu horeeya sheekhu wuxuu ahaa mid ku cusub majaalka taaliifka gaar ahaan luuqada carabiga tan kale sheekhu wuxuu ku noolaa dhul fog oo ka fog bilaadulcarabiya sidaan hore u soo sheegnay wuxuu sheekhu ku noolaa hindiya wakhtigaana waxaa dhowaa dagaalkii labaad ee adduunka markaasi waxaa gebageba ku dhowaa inuu go-o xidhiirhka u dhexeeya bilaadulcarabiya iyo hindiya maxaa yeelay hindiya waxay wax ka soo dhoofsan jirtay waddamada carabta sida bidaacadaha cilmiga iyo kutubta taariikhda iyadoo intaasoo dhan jirta sheekha muusan filaynin kitaabkiisa inuu gaari doono caalamulislaami iyo bilaadulcarabiya laakiin bifadlillaahi wa karamihi kitaabka markay dabacaddiisii koowaad soo baxday wuxuu gaaray bilaadulcarabiya iyo caalamka islaamka waxaana daraaseeyey ardaydii jaamicadaha islaamiga dhiganayay iyo culimmadii ajillada ahayd kuwaas uga horeeya ashahiid sayid qudub sayid qudub ardaydiisii wuxuu ku baraarujiyey inay kitaabkan khulaaseeyaan isagana wuxuu u sameeyey taqdiim kitaabkan waxaa lagu turjumay luuqaatulcaalam oo dhan waana kitaab muhiim ah taabanaya gunta hoose ee gumaysiga kitaabkan haddaan usii gudubna sheekhu wuxuu u qeybiyey shan baab oo waaweyn baabka koowaad wuxuu ciwaan oga dhigay alcasruljaahili wuxuuna oga hadlayaa diimihii kala duwanaa ee caalamka ka jiray mawaadiicdu waxaa ka mid ah alinsaaniyatu fi lixtidaar mowduucan wuxuu sheekhu ku sheegayaa ummaddii caalamka ku nooleed inay magacun insaan ka ahaayeen laakiin wax mabda ay haysteen aysan jirin wuxuu sheekh isdultaa ku samaynayaa diimihii kala duwanaa ee caalamka ka jiray iyo is-addoonsigii ummadaha ka dhexeeyey baabka labaad wuxuu oga hadlayaa min aljaahiliyati ila alislaam wuxuu sheekh halkaa ku caddaynayaa diinta islaamka siday u saamaysay ummadaha iyo siday u beddeshay ummaddii intaasoo qarni jaahiliyada kusoo dhaqmaysay waxaa ka mid ah mawaadiicda manhaju alanbiyaa'i fi lislaaxi waaltagyiir kaasoo ah mid geliya caalamka marxalo cusub iyo siduu nebigu ku wajahay sala allahu calayhi wasalam caalamkii inta badan mugdiga iyo madowga kusoo dhex jiray mawaadiicdu waxaa ka mid ah isla baabka ah rixlatu lmuslim min aljaahiliyati ila alislaam mowduucan wuxuu ku dareensiinayaa diinta islaamka macaankeeda iyo inay tahay diinta keliya ee laga dhaxli karo tarbiyada islaamiga iyo inay tahay diinta keliya ee ummadaha ka xuraysa kufriga iyo shirkiga ilaahayna raaliga uu ka yahay baabka saddexaad wuxuu ga hadlayaa alcasru lislaam baabkan waa baabkii casrigaani waa casrigii muslimiinta ee horumarka gaareen wuxuuna sheekh halkaa ku sheegayaa muslimiinta inay markaas acizo ahaayeen lagana heybeysan jiray mawaadiicda waxaa ka mid ah cahdulqiyaadatu alislaamiya wuxuu kuu sifeynayaa a'immadii muslimiinta ee caalamka soo hogaamisay muddo qarniyo ah sifaadkii ay lahaayeen gaar ahaan dowr khilaafa araashida iyo siday u saameysay noloshii adduunka mawaadiicdu waxaa ka mid ah alinxidaadu fi alxayaati alislaamiya wuxuu aada ugu xeeleeraanayaa sheekha sababka keenay in laga inxiraafo alxayaatu alislaamiya taasay ugu weyn tahay faslu ddiin can isiyaasa iyo inay ummaddii jihaadkii ka tegeen cilmigii iyo thaqaafada islaamigana la waayey baabka afaraad wuxuu sheekha ciwaan oga oga dhigay alcasru aluurubi casrigani waa casrigii dib u dhaca muslimiinta ayna soo ifbaxeen dowlado reer galbeed ah kuwaasoo ku baaqaya sheeganayana inay horumar caalamka gaarsiinayaan iyagoo adeegsanaya asaaliib kala duwan qabsadana caalamka ummaddiina ka qabsaday maskaxda mawaadiicdu waxaa ka mid ah أوروبا المادية وشيخ هلكا كو عدينيا ماهية الحضارة الغربية وتاريخها وحالكا كو شيغيا maxay tahay horta xadaarad ku sheega reer galbeedka taasoona laga badbadiyey ilaa ummaddeena ay ku qanceen inay reer galbeedka naga maskax badan yihiin nagana caqli badan yihiin sheekhu wuxuu sheegayaa xadaarada reer galbeedka ama xadaarad ku sheega reer galbeedka reer galbeedka inay tahay mid zuulaysa kuna dhisan jahli iyo diin la-aan reer galbeedka noogu baaqaya inay caalamka horumar gaarsiinayaan iyagaaba nolosha ka dhacsan sheekhu wuxuu sheegay orobba alyowm inay tahay maadiya la nasraaniya mawaadiicdu waxaa ka mid ah rasaaya alinsaaniya almacnawiya fii cahdi alisticmaari alurubi wuxuu sheekha sheegayaa dhibaatooyinka uu sababay gumays gumaysiga sida in diinta oo dhan ummaddii diin la-aan ee ku dhacday ay zuushay caadifadii diineed baabka ugu dambeeya sheekhu wuxuu kusoo khatimay قيادة الإسلام للعالم wuxuu ku dareensiinayaa baabkan qofka qaariga uu dareensiinayaa baahida weyn ee loo qabo in la helo qiyaada alinsaaniya taasoo ummadda u celisa hanuunka ka saarta mugdiga u saarta nuurka islaamka wuxuu ku dareensiinayaa qiimaha weyn ee ku fadhida dowlo islaamiya in caalamka ay ka hergasho mawaadiicdu waxaa ka mid ah nahdatu lcaalam alislaami wuxuu sheekha halkaa oga hadlayaa xalka keliya ee lagu soo celin karo caalamka qiyaadadiisa taasay tahay in ummadda ay u laabato diinteedii xaniifka ahayd taasay ka inxiraafeen iyo inay noqoto ummadda ummad toosan ayna la yimaadaan asbaabaha daruuriga ee dowladda islaamka laga maarmaanka u ah sida in la sameeyo isticdaad ruuxi ah iyo isticdaad sanaaci ah iyo isku filnaasho dhan weliba ah ugu dambeyn ummadda islaamka waxaan ugu baaqayaa inay kitaabkan muhiimad gaar ah siiyaan kana dhigtaan wehel gaar ahaan shabaabulmuslimiin waxaan ku baraarujinayaa inay fahmaan waxa ka jira waaqic ay ku nool yihiin kana digtoonaadaan halista cadowgooda maxaa yeelay cadowgu wuxuu isku dayayaa inuu ku qanciyo inay cadowgu yihiin kuwa horumarka caalamka gaarsiinaya muslimiintuna ay yihiin kuwa dib u dhaca sababa qofka muslimka waxaa laga doonayaa inuu iska difaaci karo shubahaadkaasi kana dhaadhicin karo inayba muslimiintu yihiin kuwa caalamka qiimaha u yeelay la-aantoodna aan la noolaan karin marka qofka muslimka waxaa laga doonayaa inuu noqo qof waaqic ah daraasiyana taariikhda islaamka xilligan la jooga ummadda islaamka aad bay ugu baahan tahay kitaabkan maxaa yeelay isla cadowgii kusoo duulay dhulalka muslimiinta xilligii uu sheekha kitaabka qorayay ayaa ilaa maanta haysta mana jirta taaka ka mid ah dhulalka muslimiinta oo ka madax bannaan gumaysigooda sidaasi darteed qofka muslimka ee xilligan nool waxaa waajib ku ah inuu akhriyo taariikhda islaamka gaar ahaan kitaabkan si u soo celiyo sharafta islaamka shakina kuma jiro qofkii akhriya kitaabkan in uu bedelayo ilaahay waxaan weydiisanaynaa in ummaddeena kitaabkan ku anfaco si u soo ceshato sharafteeda iyo karaamadeeda wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu هيا انشطوا وتحفزوا بدأ السباق فسابقوا واستجمعوا أفكاركم فالعلم بحر رائق فالعلم بحر رائق فقه بها وعقيدة ونوادر ورقائق وإلى الجوائز بادر وإلى المعالي رافق وإلى المعالي رافق
دعني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
xildhibaanad fawziye xaaji aadan oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalka ayaa ka hadashay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin fashilka dowladda federaalka ka haysta dagaalka ay kula jirto xarakada mujaahidiinta al-shabaab waraysi dheer oo ay bixisay ayay qaybaha hore kaga hadashay arrimo la xiriira siyaasadda iyadoo geeska kale soo hadal qaaday xaaladda adag ee haysata ciidamada dowladda federaalka waxa ay tilmaamtay in ciidankooda ay maanta intaa daran yihiin ayna joogaan halkii ay ugu liiteen waxaa nasiib darro ah in maanta ciidankeenu u taaldaran yahay intaa aan joogay tobankaa sano iyo inaga horreysay waa lasoo dhisaya ciidankeena maantuuna ugu liitaa ama ciyaalkii waa dhammaadeen baa la leeyahay Eh, wax badani waa eh, dhibaatooyin fara badan oo dhaqaale xumo ayna way jirtaa oo mushaharkoodii lala kadeedan iyo dowladdu la kadeedan tahay at the same time nimankii argagixisada way sii xoogeysanayaan ciidankii amisonna waa baxayaa waa arin laga walwali karo arrinkaas aad baan uga eh, calool xumahay aad baan uga walwalsanahay insha allah waxbaa isbedeli doona saynu itaal darannahay uma ayaan darin amison markaanu weydiino nu nidhaahno eh, dagaalka dee ma gelayaan mandatekooda maaha inay galaan waa inay ku daba socdaan adaa qorigaa yar la cararaya ma garanaysaa marka su-aashaada ah maxaa eh, intaasay joogeen wuxuu qaban ama mandatekoodu waa qoraye waxay qaban karaan waa qoraye iyagoo inay dagaal galaan maaha marka de wax badan baa u baahan in dib loo eh, marka nimankan aynu kolba la keenayo ee mushaharooyinka khayr caadigaa qaadanaya ee ee haddana mandatekoodii gacma dibaa loo xidhay gacmaha ee la leeyahy idigu dagaal ma geli kartaan de waxaan un wax laga bedelo weye dhanka kale xildhibaan daahir amiin jeesa oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ayaa tilmaamay in wax sharci dara ah ay tahay canshuurta ay wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka sheegtay inay saarayso adeegyada lacagta la isku dhaafsado ee taleefanada iyo bangiyada waxaan arkay wasiirka maaliyadda oo leh ev balaskan canshuurka qaadaya ev balaska hal doolar qofaan u diri ayaa bal- ba- canshuur liiga weydinaya ama qaramaad liiga weydinaya aniga maxaa ma- maxay tahay taas macnaheedu waxaa la rabaa inaan u ekaano dowladda inaan u ekaano n g o iyo dad masaakiin ah nin waxaan arkay waardiye ah oo boqol iyo konton waardiye habeenka ku qabto ee guri waardiyeynaayo oo la leeyahay canshuuraa laga rabaa oo baabuur shabaqle la saaranayo war aniga gurigan eh, waxaan ka ahay waardiyaan ka ah xaqliguma le inaan aniga canshuur aad i weydiisiin milkiilihii guriga raadsada Eh, sidaad la wa- aad aan wada ognahayba xeer hoosaadkeenna ma ogolo eh, sharci aan wadanin miisaaniyadiisii sharci aan wadanin eh, muxuu ahaa eh, waxa dalka u roon Eh, muxuu ahay aan laga dhexdheehan karin intaba xeerhoosaadka iyo dastuurkaba ma ogola shuruucda markay noo imaanaysana waxyaabaha shuruudda u ah ee laga fiiriya waxaa ka mid ah sharcigan ma wataa miisaaniyad hay-ad aan sharci laheenna maba dhismaysaba waxaa ka horeeya markuu waraysa in hay-adda ay leedahay sharci sharcigaasna waxaa shuruud u ah inuu wataa miisaaniyaddiisa marka inuu horta marka ugu horeysaba qaanadda baarlamaanka uu soo galo sharci aan miisaaniyaddiisa wadan ee wasiir wado ama qof kale ha wada oo laga qabto saxma waxaa intaas ka daran oo beryahan ca- aad iyo aad looga cabanayaa kambaniyaal kambaniyaasha eh, misaga kuwa canshuurta qaadoo kale ah دعني إلهي بعيد العمى لدين عظيم guud ahaan caawa intaas ayaan ku soo afmirayaa barnaamijkeena dhammaanteennaba sidaas iyo fi amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu دعني إلهي بعيد العمى لدين عظيم